asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu subax wanaagsan kusoo dhawaada warka subaxnimo ee raadiyaha dalasoon qodobada saaka ugu waaweynna waxaa ka mid ah mareykanka oo mar kale ka jawaabaya ama jawaab ka bixiyay weerarkii al-shabaab ay ka geysteen deegaanka ceelbaraf ee gobolka shabeellaha dhexe doorashada kuraas ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka oo xalay ka dhacday magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hirshabelle qaar ka mid a musharaxiinta kursiga hoob boqol afartan iyo kow oo ku guuleystay wasiirka hore ee amniga soomaaliya oo ka hor yimid madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo hoygiisa ku qaabilay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha aqalka sare madaxweyne deni iyo qaar ka tirsan midooda musharaxiinta iyo golaha waa xubno ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka ee aqalka sare oo kulamo kala duwan xalay ku yeeshay magaalada muqdisho wararka dibaddan waxaa ugu waaweyn booliiska israa'iil oo sheegay in weerar argagixiso ah lagu dilay saddex qof magaalada ered ee dalkaas
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqa wanaagsan saaxiibyaal waa subaxnimo jimcaha lixda bisha meey laba kun labaiyo labaatan kusoo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan mareykanka ayaa mar kale jawaab waxaa ah ay ka bixiyeen jawaab wuxuu ka bixiyey haweerarkii al-shabaab ay ka geysteen deegaanka cibaraf ee gobolka shabeellaha dhexe dowladda mareykanka ayaa si adag u cambaareysay weerarkii saddexdii bishan meey lagu qaaday xerada ceelbaraf oo ay deeganayeen ciidamada burundi ee ka tirsan ogalka midooda afrika ee soomaaliya atmis qoraal uu soo saaray afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee mareykanka ned brice ayaa lagu sheegay in mareykanka uu tacsi u dirayo ciidanka dalka burundi isagoo oo ka tacsiyinaya khasaarihii kasoo gaaray weerarkii ka dhacay xerada ceelbaraf ay geysteen al-shabaab afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee mareykanka ayaa sheegay in dalkiisu uu garab taagan yahay ciidanka burundi war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in ciidamada burundi ay door geesnimo leh ay ka geystaan howgalada la dagaalanka al-shabaab ee soomaaliya ku sugan muddo sanad ah mareykanka ayaa sheegay inay ka go-an tahay inuu weli sii wado taageerada uu siiyo howlgalka atmis iyo ka hortaga sida hadalka u dhigeen waa war-saxaafadeed kasoo baxay al-shabaab ay ka geysanayaan gudaha dalka soomaaliya ugu yaraan saddon askari oo u dhashay burundi ayaa lagu dilay labaatan kan labo ay ku dhaawacmeen weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen saldhiga ceelbaraf ee gobolka shabeellaha dhexe sidaas ayaa waxaa ah markaasi warbaahinta u xaqiijiyey saraakiisha ciidamada burundi oo warbaahinta la hadlay sarkaalka burundi u dhashay oo codsaday in magaciisa markaas la sheegeen sababa sababtoo ah buu yidhi looma ogolaha inuu ka hadlo ama inuu la hadlo saxaafadda ayaa sheegay in toban askari ay isla goobta ku dhinteen halka inta kalena dhaawacii soo gaaray ay u dhinteen waxaana sidoo kale uu sheegay inay jiraan askar laayahay al-shabaab ayaa iyagu sheegay ama waxay sheegteen inay dileen boqol toddobaatan iyo saddex u dhashay dalka burundi waa ciidamade sheegashadaas soo aan markaa si madax banaan loo xaqiijin karin lama markaasi wareedyo kala duwan ayaa v o eda u sheegay inay saldhigyada ciidamada burundi markii weerarkii dhacayay ay ku sugnaayeen boqol lixdan iyo kow askari sarkaalka burundiga ayaana sidaas xaqiijiyey tirada dhimashadana uu sheegay warbaahinta markaa isagoo markaa codsaday in magaciisa aan lala wadaagin doorashada kuraas ka mid a golaha shacabka baarlamaanka ee federaalka ee soomaaliya ayaa xalay magaalada jowhar ee caasimadda ah maamul goboleedka hirshabelle kursiga ugu horreeyay wuxuu ahaa kursiga hob boqol afartan iyo kow waxaana markaa ku guuleystay doorashadaas kuna soo baxay maxamed abuukar islow dacaaley wasiirka hore ee amniga ee soomaaliya magaalada jowhar ee caasimadda maamul goboleedka hirshabelle waxaa xalay ka dhacday doorashada kursiga ee tirsigiisu yahay hob boqol afartan iyo kow waxaana ku tartami lahaa musharaxiin kale ah cabdullaahi nuur maxamed iyo maxamed abuukar sow ducaale oo sanadii lasoo dhaafayba ku fadhiyay kursiga balse inta aysan bilaabanba ayuu tanasulay musharaxii la filayay inuu la tartami lahaa ergada doorashada kursiga ayaa qaab gacantaag ah ugu codeeday maxamed abuukar sow ducaale oo mar kale heloo doortay kursiga golaha shacabka ah oo boqol afartan oo sida ay shaaceen guddiga doorashada maamulka hirshabelle guddiga doorashada ayaa sheegay inta aysan bilaaban doorashada uu tartanka ka haray musharax cabdulaahi nuur maxamed sidaasina gacantaag loogu doortay maxamed abuukar sow oo ahaa wasiirkii hore ee amniga xukuumaddii raiswaare xasan cali kheyre maamulka hirshabelle ayaa weli dhameystiran doorashada kuraasta golaha shacabka baarlamaanka oo iyo tobnaad dowladda federaalk ee soomaaliya islamarkaana waxaa ku harsan haatan hal kursi oo ay waa markaasi aan raadee maamulka hirshabelle ayaa markaa u muuqda mid markaas u gabagabeynaya doorashada golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya isla dhinaca kale xalay doorashada kursiga hob boqol soddon iyo shan waxaa markaas isna doorashadiisa lagu qabtay magaalada jowhar ee caasimada maamul goboleedka hirshabelle ku guuleystay maxamed aadan daahir ceynoy oo ku guuleystay doorashada ku guuleystay aanraadee waa maxamed aadan daahir ceynoy ayaa ku guuleystay doorashada kursiga tirsigiisa hob boqol soddon iyo shan ka oo markaa ay kuay ka geeriyootay xildhibaan aamine cabdi maxamed oo afartii sane ee lasoo dhaafay ku fadhiisay hase yeeshee sanadka aan dooneysay in ay u tartanto hase yeeshee qarax ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayay ku geeriyootay isla warkaas doorashay aan kugu jirnay qaar ka mid a musharaxiintii u taagneyd doorashada ama kursiga hob boqol afartan iyo ko oo ku guuleystay wasiirkii hore amniga soomaaliya maxamed abuukar sawda caali ayaa ka horrimay doorashada kursigaas jirjiraadi u qabtay magaalada jowhar ayay markaasi adag uga hadleen qaabka doorashadaas ay u dhacday
raxiim meeshaan waxaan ku fadhinaa shantii musharax oo kursiga boqol afartan kow u sharaxneeday oo isbedeldoonka eedaan ku fadhinaa waxaan nimiday magaaladan jowharaan nimiday labaatan sagaalka bishaan nimiday sida aan maqalnayn kursiga la shaaciyey intii ka dambeysay waxaan la kulanna madaxweynaha oo aan tuhun badan ka qabnay in muddaaba inuusan kursiga ubakar inuu soo cadaalad falayn ay kasoo yeeraysay waxaa noogu dambeysay habeen hore oo uu nala kulmay oo uu yidhi kursiga waxaan u dhiibay korneersanay inuu idinku heshiisiiyo kursigii sidaas ahaa oo hal nin iyo boqol iyo kowga erge afar ubakar odayaashooda la yaqaana ay soo xuleen oo aan qof ka maqnayn oo hadda hareeraha naga fadhiyo hoteelkan iyo guriga ku dhegan degan iyo intii nala socoto mas-uuliyiinka guddigii oo saxiixa lahay dhammaantood annagoo fadhina ayaa nala yidhi maanta kursigii abtisame ayaa la dooranayaa meesha la gelinaa maqribkiian waxaan ka war helnay beebayaal iyo amison iyo meesha gelaya iyo baabuur ku raran yihiin erge ku raran yihiin meesha marka tuuna naga galay iyo ducaalog meeshaan tagnay waxaan ogaanay inay ergadii beesha gaaljecele abtisamo lagu hoos qariyey oo dooranayaan maxamed abuukar islaam oo kursiga hore ugu fadhiyey beeshana ka diiday inuu dhex yimaado oo kursigan boqol kowdan ay doorashadooda galaan intii maalmood waxaa layskaga horjeeday ergadan hoolka ha gasho ha la tartamo ayaa layskaga horjeeday odayaashii soo saxeexay way joogaan afar ubakar ergadooda way joogaan boqol kowgiyaan nahay taliyihii oo tuugay cidda xal la yidhiyaa asaguna hadda dhex taagan oo irdihii beebayaal iyo lagu goostay marka waxaan rabnaa inaan ummadda soomaaliyeed u sheegno oo aan u sheegno guddiga fiid maarata doorashooyinka inaan guddiga khilaafaadka aan u sheegno ra-iisul wasaaraha soomaaliya inaan u sheegno guddoomiyaha baarlamaanka ee la doortay inaan u sheegno in kursigii ubakar gaabane oo ewalba dulmi ay aheeda muddo dheer kuraasta la doonay in asaga gadaal loo dhigo cali guudausa dan ka lahay oo aan boqol jeer aan nala yiri xataa hadda markaan imaanaynay eelaboorka ayaa hangar looga sameeyey in lagu doortaa la rabay qayladhaan iyo qajajac aan gelin laaligeed oon ka doodnay aa dib loogu dhigay caawo si qaawan oo aan beeshiisi doorayn oo aan broses la marin oo aan qof lagala tashanayn in uu cali guudlaaw u doorteen maxamed abuukar islaaw ousa kursi ubakar ahayna kursiga hadida gaaljecel kursiga ku mateli doono waa la arki day gacantuu taagayaan ayaan rabnaa inaan idiin sheegno waa baadil kursi ubakar ma ahan annagana waxaa noola diiday waxaa nagula nala dhahayay ku heshiiya odayaasha ninkan qanciya isu imaadis qanciya marka kursigaas waa la boobay haddaad ma aragtaan soo facebookyada ku jiro waa bug waa cabdulashideeye cali guud laawana waa abubakar gaabane ayuu boobay dalka iyo dibadda iyo gudaha inta joogta ha ogaato odayaashii dhaqanka oo ergadan soo xula ha ogaadeen kursigiina waxaa boobay cali guudlaawe in lagu tartamo waa diidiyey waa geerigarab og lagama kaca la yidhi waxaan arkaynay hal nin oo keligii meel jooga oo diiday inuu dadka soo dhex galo wuxuu uu doona waa ogeyn hirshabeelle ewelba baadilay ku dhisneed baadilkii oo cali guudlaawe oo ku waday oo kuraasada qaar ku samaynayay halkii ugu xumay oo kursigii reer imaan ku sameeyey kursigii gobta ku sameeyey curadkii abgaal kursigiisa uu ku sameeyey waxaan leenahay marka cali guudlaawe muutuu biqaydikum annaga waxba naga bi'i mayso kursigaasi waxaan ka rabnaa guddiga doorashooyinka guddiga khilaafaadka dacwaan ka nahay guddoomiyaha baarlamaanka waxaan ka codsanaynaa inuu baadil yahay inaan la dhaarin annaga kursigeenna qabiil kale inuu qabiil u doorto in qabiil kale ou qabiil kursigiisa u doortay kowga ou qabiilkii intiisa kale xataa qof laga aruursho laga waayey waa ayaan darro aan weli taariikhda la arkin
qaar ka mid ah markaa musharaxiinta kursiga haba boqol afartan iyo kow oo warbaahinta la hadlaya xalay ayaa markaasi ahayn oo si adag uga hadlayay doorashada kursiga boqol afartan iyo kow oo ku guuleystay maxaa abuukar soo ducaale kuwa uu sheegay markaa aysan sax ahayn hanaankii loo maray weli waxaad degeysanaysaan warka subaxnimo ee dalsan muqdisho soomaaliya madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xalay hoygiisa ku qaabilay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare ee baarlamaanka senator cabdulaahi cali xarsun tamacadde iyagoo ka wada hadlay muhiimadda doorashada furan oo xaysuunadeeda ku dhacda doorashada madaxweynaha dalka oo la filayo inay dhacdo shan iyo tobanka meey ayaa badbaado u noqon doonta dowladnimada dalka hubanti la-aan iyo marxalado adag oo markaa dalka uu soo maray dhinaca kale musharax madaxweyne saciid cabdulaahi deni ayaa dhankiisa xalay qaabilay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sane senator cabdulaahi cali xirsi timacade iyo mas-uuliyiin kale dhinacyo ayaana ka wada hadlay arrimaha la xiriira doorashada sidii markaas loo sii la daajidin lahaa waqtiga loo asteeyay ah labaiyo tobanka waa shan iyo tobanka bishan may ee laba kun laba iyo labaatan guud ahaana saaxiibayaal warkii subaxnimo aad kala socoteen raadiah dalsan magaalada muqdisho waa nagintaa qaartan dhegeystaha cidduu saagu waxaad dib u heli kartaa bog internetka aan ku leenahay radio dalsan dot com waad ku mahadsantiin dhegeysiga la socodka warka subaxnimo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel